warbixinaheena haddii aanu ku bilowno howlgal amni oo culus ayaa ka socda magaalada gaariso ee xarunta gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaana howlgalkaasi imanaya maalmo kadib weerar dhimasho badan geystay oo ka dhacay magaaladaasi kaasi oo lagu dilay ugu yaraan sagaal qof ciidamada amniga ayaa sheegay inay qabqabteen boqol qof oo loo tuhunsan yahay amaba lala xidhiidhinayo dembigaasi wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa la kulmay mas-uuliyiinta amniga warbixintanna wuu nooga soo diyaariyey gudoomiyaha dhanka u qaabilsan dowladda dhexe dalkani kenya degmada gaarisa macalin maxamed oo shir jaraa'id qabta ayaa waxa uu shaaciyey in rasmi ay u bilaabeen oberetionka laga hortegayo dembiilayaasha waxa uu ku sheegay nafaas baanu siina dadka gaarisa haddaad tihiin waa diida inaad iska soo saartaan dadkan soo maha waa inaan soo saarna marka waa ku qasbannaana gaarisa hadda waxay noqotay muqdisho waxay noqotay kismaayo wax loo dul qaadan karana ma ahan sida run ahaanta ah macalin oo shirkiisii jaraa-id sii wata ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay iskaashi in laga sameeya dhanka nabadgelyada asagoo digniina siiyey caaqilada kala duwan ee ka shaqeeya gudaha gaarisa county kuwaasoo ku sheegay inay howlahoodii dayaceen waxaana u malaynaya inaanu mar dambe dul qaadanayni dowladdaanu nahna jiifyaalka gaarisa shaqadooda inay kasoo baxaan wax badan ayaan garab istaagay oo ma aragtay shaqo in laga bixiya yaa aan dhahay dowladda nimankaa nasiib nafaas aanu siina ha ka soo baxeen assignment si loo dhiibay jimcada soo socota jief kasta waxaa laga doonayaa xaafad kasta ee gaarisa ku taalla guri kasta ee gaarisa ku yeella qofka ku jira iyo qofka leh magacooda kibandarkooda telefoonkooda in dowladda ay u soo gudbiyaan aanu marka isku noqonna annaga aan isweydiinna gaaris ayaa nala jooga gudoomiyaha la doortay ee countiga gaarisa aadan jaamac ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in nabadgelyada in sugidda nabadgelyada looga fadhiyo laamaha amniga wuxuuna ku sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ay waxa uga qabtaan sugidda amniga gudaha gaarisa iyo deegaanada ku heeraysan midda ugu horeysa waxaan doonaynaa maadaama dowladda ayada ay tahay kolka arrintii xilkaas la wareegtay horta waxaan rabnaa in shaqadooda ay qabtaan oo dadka dambiilayaasha oo dhibka wada ay soo la raadiya oo la qabtaa oo maxkamadda la keena horta taas waa ayagaan ka rabnaa ilaa ayaga ayaa wixii ciidamadii iyo nidaamkii gacanta ku haya taa horta waa midda annaga kolka waxaan qaban karna waxaa weeye inaan shacabka aan aan baraarujino aan shirar u samayno aan masaajiyaha ka hadalno aan ka hadalno muhiimadda amniga ay leedahay iyo shacabka oo maarata aan ka dalbayno in ay hawsha nala sugaan macalim ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay helayaan warar sugan oo sheegaya in dembiilayaal fara badan ay ka qaxayaan gudaha magaalada gaarisa shalayto ilaa maanta qabar ii soo gudbay in baabuur ay alaabta ku xaabsadeen oo magaalodhinka gaarisa maaragtay ka baxsan isku diihayeen inay tageen waana ka warhaynaa teeda kale hadda operationka markuu halka ka socdo waxaa qasab ah in aanu extension ama concurrently ay la socdaan operationka ka socda xaruuntada xaruudinka qaxootiga boodhagana militariga iyo rural border patrol units ayaa maaragtay xeray hadda so qofka hadduu carara kolley mamacerkuu gelaya waa maya waa kii la hela marka aliens iyo dadka burcadka ee la raadinaya kolley ayaan isku dayhaynaa in la helo shacabka ku dhaqana gobolka waqooyi bari ayaa dhaliil fara badan waxay u soo jeedinayaan qaabka ay dowladda dalkani kenya ay mar walba u qaado obereshinada noocan oo kalea intooda badanna ku dhaliila dowladda in dhacdooyinka badan ee ka dhaca ay yihiin kuwa ay si gaabisa ooga qayb qaadanayso dowladda gaar ahaan laamaha amniga iyo weliba qaarkoodna ay yihiin kuwo ku lug leh macallim oo ka jawaabaya arrimaha musuq maasuqa gaar ahaan sokorta baahsan ee laga soo geliyay dalka soomaaliya gudaha dalkani kenya oo dhacdooyinkan oo in loo cuskinayo ayaa waxa uu yidhi sokortan habeen dhaar socod xagee bay kasoo gashaa waxaa la ogaaday marka raggii amniga lagu aaminay ay daafacaan waddankan waxyaalaha kontrabandka waddanka ay soo gelin in ay arrintaasi qoseysa oo lacag habeen dhaar ay xabsanayaan oo nimanka maaragtay la yidhaahdaa sugar barons la shaqaystaan markaa taasi awgeed aniga macal amniga reportkayna waanu gudbinay rag badan baa marka arrintii iyay galabsatay waa nasiib darro socdaalkii ugu dambeeyey xogayaha joogtada taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya ay ku yimaadeen magaalada gaarisa warar hoos oo la helaya waxay sheegayaan ilaa iyo toban ka mid a saraakiisha ugu sarsanaysa dhanka amniga ee gobolka waqooyi bari in xilalkoodii laga qaado maxamed faarax shire v o a gaarisa